daaniyel cutubka laba iyo tobnaad oo wakhtigaas waxaa kici doona mikaa'iil oo ah amiirka weyn oo dadkaaga u kici doona oo waxaa jiri doonaa wakhti dhib badan oo aan isagoo kale weli la arag intii quruunu jirtay ilaa waagaas oo wakhtigaas dadkaaga waa la samata bixin doonaa mid kasta oo laga helo isagoo ku qoran kitaabka oo qaar badan oo ku hurda ciidda dhulka ayaa soo toosi doona qaarkood waxay u soo toosi doonaan nolol weligeed ah qaarkoodna waxay u soo toosi doonaan ceeb iyo quursasho weligeed ah oo kuwa xigmadda lahu waxay u dhalaali doonaan sida nuurka samadda kuwii kuwo badan xaqnimada u soo jeediyaanna sida xiddigaha weligood iyo weligood laakiinse adigu daanyeelow ereyada xir kitaabkana shabbadee ilaa wakhtiga ugu dambaysta kuwo badan baa hore iyo dib u roori doonaa aqoontuna waa kordhi doontaa markaasaan anigoo daanyeel ah wax fiiriyey oo bal eeg waxaan arkay laba kale oo taagtaagan mid wuxuu taagnaa webiga qarkiisa soke kan kalena wuxuu taagnaa webiga qarkiisa shishe oo mid baa ku yidhi ninkii dharka wanaagsanaa qabay oo biyaha webiga dushooda joogay ilaa goormuu ahaan doonaa dhammaadka yaababkanu oo waxaan maqlay ninkii dharka wanaagsanaa qabay oo biyaha webiga dushooda joogay markuu gacantiisii midig iyo gacantiisii bidax samada u taagay oo ku dhaartay kan weligiis nool inay noqon doonto wakhti iyo wakhtiyo iyo wakhti barkiis oo markay dhammeeyaan jejebinta xoogga dadka quduuska ah ayaa waxyaalahan oo dhammu dhammaan doonaan oo anigu waan maqlay mase garanin markaasaan idhi sayidkaygiyow waxyaalahan dhammaadkoodu muxuu ahaan doonaa markaasuu wuxuu igu yidhi daañeelow iska tag waayo ereyadii waa la xidhay oo la shabadeeyey ilaa wakhtiga ugu dambaysta qaar badan baa isdaahirin doona oo iscaddayn doona waana la tijaabin doonaa laakiinse kuwa sharka ahu sharnimay samayn doonaan oo inta sharka ah midkoodna wax ma garan doono laakiinse kuwa xigmadda leh ayaa wax garan doona oo wakhtiga qurbaanka joogtada ah la qaadi doono ilaa la taagi doono waxaa baas oo wax baabi'iya waxaa jiri doona kun iyo laba boqol iyo sagaashan maalmood waxaa barakaysan kaa suga ee gaara kunka iyo saddexda boqol iyo shan iyo soddonka maalmood laakiinse iska tag ilaa wakhtiga ugu dambaystuu ahaado waayo waad nasan doontaa maalmaha dabaadigoodana qaybtaadaad isu taagi doontaa